markana umuuriyaha islaamka waxaa inoo haya cabdixaafid cawil ismaaciil
markii uu madaxweynaha masar cabdilfataax alcasiisi bishii sebtembar saddex tobankeedii booqday magaalada dooxa dadka ka faalooda siyaasadda labadaasi dal waxa ay u turjumeen in booqashadu ay ahayd nin dayn doonaya oo bangi booqday xaqiiqduse waxay tahay in labadaasi wadan oo aan isku sad banaanayn tan iyo inqilaabkii milatari ee ka dhacay dalka masar sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii ay iminka doonayaan inay isku soo dhowaadaan barnaamijkeenna amuuraha islaamka haddii ilaahay raalli ka noqdo dhegaystayaal waxa aynu ku eegaynaa xidhiirka labadaasi wadan ee qatar iyo masar waxaa muuqata inay labadaasi dal ay doonayaan inay samaystaan xidhiidh ka baxsan dhaqaale ayna doonayaan inay yeeshaan cilaaqaad ku saabsan dhinaca istaraatiijiyadda juqraafiga diiraddana ay saaraan libiya masar oo loo yaqaano inay tahay wadan uu ka taliyo keligii taliya waxaa ku adkaatay inay dalalka reer galbeedka ugu muuqato wadan ay saaxiibo dhow noqdaan oo ku yaala gobolka dagaalka ukraine oo ay masar meel dhexdhexaada iska taagtay inay xidhiidh la leedahay suuriya iyo inay culays ka saarto qaahiroorada bulshada ee dalka gudihiisa masar waxa ay sanadihii ugu dambeeyey ku dadaalaysa inay noqoto dal wax laga weydiiyo gobolka qadarna waxay lafdhabar u tahay masar arrimaha falastiin oo dabcan dhaqaalaha loo baahdo bixisa haddaba waa maxay ujeedada ugu weyn ee qatar iyo masar ay iminka u doonayaan inay isugu soo dhowaadaan si dhow su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leesta oo ku taala bartamaha dalka britain camdi xaafid xiriirka ay soo ceshteen masar iyo qatar muhiimad weyn buu uleeyahay labada dalba marka hore waxaa keenay xiriir xumada waan ognahay qatar oo dowladihii khaliijka u arkahayeen in ay ku kicinayso dadka oo arinkii loogu magac daray gugii carbeed iyo kacdoonkii ka dhashay carabta loo aaneeyey in ay ka dambeysay qatar arrimaha ayagoo iska kaashanaya ayay go-daamiyeen qatar hase yeeshee masar waxaa u soo baxday in uu doorkii muhiimadda weyn lahaa ee uu luminayo ee uu kalaha mandiqada sidaa daraadeed markii uu biden xilka yimid ayuu wuxuu ku dadaalay inuu xiriirka wanaajiyay maadaama arrimaha gudaha masar iyo siyaasadaheeda dibaddaba qaar ka mid a uusan u arkay nidaamka in aynan aqbali doonin wuu ka hordegay wuxuu bilaabay inuu xiriirkii wanaajiyo kadibna al cula shirkii la magac baxay ee calaaqaadka labada dowlad ku soo ceshteen wuxuu masar u arkay inuusan qatar uga maarmi karin arrimo dhaqaale waxaa kaloo uu arkay inuusan uga maarmi karin arrimo saameyn khaasatan libiya oo derisla ah oo aan xasiloonayn siyaasad iyo amniba taasoo uu qatar ka codsaday in ay wax ka qabato qatarna runtii ay
halka ay qatar iska taagtay kacdoonkii carabta waxay ku mutaysatay cadaawad kaga timi wadamada ay ka taliyaan boqortooyadu gaar ahaan sacuudiga iyo imaaraadka taas ayaana keentay inay cilaaqaadka u jaraan inkastoo ay iminka xaaladdu runta kusoo noqotay oo wadamadii qatar xiriirka u jaray ay ka noqdeen iyagoo aan gaadhin ujeedadii ay ka lahaayeen tallaabooyinkaasi ay qaadeen awoodda milatari ee masar muhiimad intee leeg ayay u leedahay qaahiro iyo dooxa oo yeeshay xiriir diblomaasi oo wanaagsan waa kan mar kale maxamed xasan dable camdi xaafid awoodda militariya masar faa-iido weyn baa ugu jirtaa qatar qatar oo keliyana ma ahe waxay ugu jirtaa dhammaan difaaca ama ammaanka dowladaha khaliijka ku bahoobay sidaan la soconno labadii kun iyo lix iyo tobanka waxaa jiray dhoolatusyo military oo ay qabanqaabiyeen dowladaha khaliijka oo ay kasoo qaybgaleen labaatan dowladooda carbeed ay kamid ahaayeen masar iyo iyo urdun haddana heshiiskii al cula waxyaabaha lagu heshiiyey waxaa ah in ay dowladaha khaliijka yeeshaan difaac midaysan ay yeeshaan sidaan ognahay intayna colaada dhexmarin dowladaha khaliijka waxay lahaan jireen iskaashi difaac bay lahaan jireen laakiin tiibay sii horumarinayaano masar iyo urdunna saxiixayaasha ay kamid ahaayeen alcula waxaana lagu heshiiyey in gaashaanbuursi midaysanoo difaaciid sida nato ay u leedahay oo kale dowladaha galbeedka in ay khaliijka uga samaystaan faa'iidadaas waxaa loo arkay masar inay tahay awood jirto oo militari khatar ka imaato ceeraanna u babacdhigi karto xasiloonida marinka kaza iyo badda casna aan looga maarmi karin militariga masar tan iyo waagii uu sheekh tamiim bin xamdaan al tani la wareegay xukunka dalka qatar dooxa waxaa lagu xasuustaa isu keenidda dhinacyo ay adkayd inay isa soo hor fadhiistaan iyada oo dalkaasi xaliyey colaado jiitamay qatar waxa ay dhexdhexaadisay maraykanka iyo taalibaan waxay si weyn uga dhex muuqataa ismaandhaafka siyaasadeed ee libiya arrimahan ayaana u muuqda inay masar soo jiiteen oo iminka ku dadaalaysa in uu xiriirku u wanaagsanaado intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabeynana barnaamijkeennii amuuraha islaamka anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo